madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in horumarka dalka uusan u xirnayn hal shaqsi balse u yahay waajibaad ay wada leeyihiin ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ayaana xusay in qof walba uu leeyahay door muhiima oo ka qayb qaato horumarka iyo dib u dhiska dalka isagoona ku booriyey shacabka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan midnimada nabadda iyo horumarka waara sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in soomaaliya aysan horumar u socon doonin haddii lagu tiirsanaado shakhsiga balse ay loo baahan yahay iskaashi iyo dadaal wada jira soomaaliyey horumarka wax lagu xiri karo oo shuruud ama jiraan sideedaba dalka horumarkiisa iyo dadka horumarkiisa shuruuda male wax male dowladduna waxay mas-uuliyaddeeda qaaday anaan caddaynayaa in ay qaadayso in la ilaaliyo masaarixda dadka mashruuca waa maslaxad dadeed laakiin waa deegaamaysan yahay kuwa deegaankana masaarixdooda in la ilaaliyo kuwa qaranka oo nationalka ana masaarixdooda la ilaaliyo mashruucan dadka deegaanka waa dad waa deegaankoodii laakiin qof soomaaliyeed oon deegaankan deganayn u dhoweyn ama dibad ku nool ama dalka daafihiisa kala duwan ku nool ayaa wax ku lahaanayo oo maxaanku irahda wax ka lahaanayo sidaas daraaddeed waa mashruucna maxaa qaran ah dadka soomaaliyeedna ay wada leeyihiin aanay u dhan yihiin magaalada muqdisho airboorkan cusub ay yeelanayso ilaahay idankiis airboor caalami ah oo international transit maxuu facility leh oo international cargo facility leh oo aad iyo aad uga jawaabayo mowqaca soomaaliya ay ku taallo sida uu qaaradda africa iyo rijinka aan ku naalna oo muxuu ahay uga qayb qaadan karo soomaaliya way ismeelaynaysaa waxayna isu meelaynay qarniga kow iyo labaatanaad ee aan ku jirno bilowgiisii oo la yidhahdo waa qarniga afrika waa qarniga afrika la yidhahdaa soomaaliyana qarnigaasi in ay doorkeeda ka cayaarto oo doorkeeda ay ka qaadato ayay isu meelaynay si ay doorkeeda uga qaadatana waa inay heshaa infrastructure international standard ah hadday tahay airbor hadday tahay deked hadday tahay economic zone hadday tahay highways iyo wadooyin muxuu isku xira hadday tahay tareenno hadday tahay muxuu ahay mashaariicdan dhulkan waxaa ka mid a deked iyo airbor waaye maxaan ku idhahdaa ganacsi iyo waxaa ka socda economic zoneka waa meel warshado iyo adduunyo wax walba ku samaysmi doonaan tareenaa ka mid ah dalka ka baxo oo dalalka dariska tago highwaysaa jiro oo ka baxo meel walba taga marka muxuu ahay laakiin waxaa la yidhahdaa safarka kun kilomitr loo aadayo hal tallaabo la qaado ka bilowdaa hadalkan madaxweynaha ayuu ka yidhi khudbadda uu ka jeediyey dhismaha dhagax dhigga garoonka caalamiga ah new muqdisho international airport oo laga hirgeliyey degmada warshiiqa